taliyaha ciidanka isluubta soomaaliyeed ayaa magaalada gaalkacyo tobabar uga furay laba boqol oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka isluubta soomaaliyeed askartan ayaa ka shaqayn doona deegaanada galmudug kuwaasi oo ay ka jirtay baahi ciidanka isluubta ah taliyaha ciidanka isluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan aadan oo furay tobabarkan ayaa ciidanka kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha maanka dooriyo si hufan ay u qaataan tobabarka waxaan furnay dugsigii tababarka ee gaalkacyo soo dhowaada annaga waxaan inta u nimid inaan adinka idin qorno idin xarayno galmudugaa iskaleh ciidankan hiiraan iyo oo wadata hir shabeelladeedii intaasaa ka koobantihiin sida bay carti macallinka buu u sheegaayey laba boqoloo askariyaa la inka rabaa dafcaddii labaadaa tihiin tii koowaadna halkaanaan ugu qudbaynay oo ku faylinay boqol bay ahaayeene waa yaraayeen hadda maanta labaad maraysaan dugsiga dugsiga asluubta laba meelooduu ka furay mid waa midkaan midna waa baydhabo labadiiba baydhabaan soo xareeyey haddana adinkaa u dambeeyey oo intaan ku xarayn waxaa la inka rabaa ciidan jiro wanaagsan xashiishaysto aan lahayn qaad aan cunaynin qabiil aan ka shaqaynaynin oo nadiif ah oo saafi ah la rabaa asluub inaad maaragtay ku noqotaan ciidankan ayaa noqonaya dafcaddii labaad ee ciidanka asluubta kuwaasi oo ka howlgeli doona galmudug